gudoomiyaha magaalada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa gudoomiyey kulan wadatashi ah oo lagaga hadlayay u diyaargarowga bilaabashada wejiga saddexaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee nagaad kaasoo wejigiisii labaad uu haatan socdo kulanka ayaa u dhexeeyay qeybaha kala gedisan ee bulshada rayidka iyo shirkadaha bixiya adeegyada bulsho sida biyaha korontada iyo isgaarsiinta waxaana kulanka ujeedkiisa uu ahaa iclaaminta wadooyinka sida rasmiga ah uga bilaaban doono mashruuca wargelinta bulshada si ay uga qayb noqdaan fududeynta dhismaha wadooyinka waxaana lagu soo bandhigay habraacyada muhiimka ah ee la dejiyey mashruuca inta uu socdo iskuduwaha mashruuca dhismaha wadooyinka kismaayo injineer cabdi xuseen xeyle oo kulanka ka hadlay ugu horeyn ayaa soo bandhigay caqabadaha jiro iyo sida looga gudbi karo mar aan filayo inaana dowladuba jirin oo dalku iska rafaadsanaa ayay shirkadahani baahida bulshada ay daboolayeen haddana runtii wada dhisiddu culays dhaqaale iyo waqti ayay ku noqdeen waayo waad garan karaysaa tiir waa hore meel la dhigay markii la yidhaahdo waddaa timid ee hala durkiyo de markii horena kharash baa galay haddana waa in intii la bixiyo meel cusub la geliyo waa kharash kale biyuhu sidaasoo kale isgaadhsiintu sidaasoo kale markii horeba iyada oo aan aan aan aan nidaam dawli ah jirin ayaa waxaan la sameeyey oo dadka loo daneeyey haddana dib in loo habeeyo ay noqonaysaa marka taasna waanu ka mahadcelinaynaa waana ka raaligelinaynaa dhibaatooyinka waddada ay abuuraan waxaanu aad iyo aad ugu dhibannahay runtii markii waddadu ay ku soo hagaagto guryo dadku waa wada tabar daran yahay gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo kulanka ka hadlay dhankiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey habka dhismaha wadooyinka isagoona shacabka fariin u diray saad ogtihiin muddo waxaynu ka shaqaynaynay backage one iyo backage two oo meel fiican maraya backage one oo inoo dhammaaday oo aad shaqo fiican ka qabateen iyo backage two oo isaguna shaqadiisii socoto iyo diyaargarowgii qeybtii saddexaad waan idinka mahad celinayaa shaqadii ballaarnayd oo intaa soo wadeen laakiin weli shaqadii way sii socotaa kismaayo waxay nasiib u yeelatay in barnaamijkaasi nagaad oo ka howlgalo waana magaaladii kuwaad bayna ku jirtaayoo si fiican uga socdo arrintaasuna waxay ku timi isku xirnaanta shacabka iyo tiimka injineerada b i u iyo maamulka degmada oo ay ka go-an tahay in waddooyinka la sameeyo waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan shacabka reer kismaayood iyo dowladda oo madaxweyne u horeeyo oo nagala garab istaagay in barnaamijkan u hirgalo waa ku mahadsan yihiin maanta waxa weeye waxaynu samayn doonaa haddii alla idmo saddex waddo oo la rabaa in iyagana laga shaqeeyo dadkana lagu wacyigeliyo inay waxba aan laga dhisi karin oo raba shaqada inay ka bilaabato mashruuca nagaad ee dhismaha wadooyinka kismaayo ayaa haatan maraya meel wanaagsan iyadoona diyaargarow xoogan loogu jiro wejigiisii saddexaad